haddaba kadib markii heshiiskaasi la saxiixay ayaa si aan faahfaahin dheeraada u helno waxaana suura gashay inaan khadka taleefonka ku wareysanno cabdikariin axmed guuleed la taliyaha madaxweynaha soomaaliya iyo wasiirka arrimaha dibadda somalilan maxamed biixi yunis cabdikariin axmed guuleed ayaan khadka taleefonka ku wareystay ugu horreenna waxaan weydiiyey bal inuu faahfaahiyo wixii lagu heshiiyey walaal waa halkan waxaa ka dhacay wadahadalo u dhexeeya labadii dhinac ee soomaaliya iyo somalilan ufuudiay kala hogaaminayeen labada oday madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweyne silaanyo waxaana marti geliyey madaxweyne ismaaciil cumar geele madaxweynaha dowladda walaalahan nahay ee jabuuti oo runtii ah dowlad markasta isku hawsha soomaaliya iyo arrimaheeda iyo xasiloonideeda iyo deganaanshaheeda siyaasadeed marka ajendaha guud ee kulanka la isugu yimid muxuu ahaa in laga wada hadlo ujeedada kulanku wuxuu ahaa maadaama wadahadaladii udhexeeyey labada dhinac muddo sanad ku dhawaada xoogaa hakad ah ay galeen oo bishii january ee sanadkan bilowgiisii ugu dambeeyday wadahadalo rasmi ah oo labada dhinac iskugu yimaadaan sidii loo derdergelin lahaa wadahadaladaasi oo labada oday ay ku arki lahaayeen guddiyada wadahadalkana ay ugu dhiirigelin lahaayeen talooyin iyo tusaalooyin ay ka siin lahaayeen inuna hadaladii halka ay kasii socdaan lana derdergeliyo lana taabageliyo qodobkaasa ujeedada ugu weyn taasay ahayd waxyaalaha lagu heshiiyey waxaa kamid ah in wixii horay labada dhinac ay ugu heshiiyeen labada oday waxay yidhahdeen waa in sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhaqangeliyaa dhammaan qodobadii hore loogu heshiiyey oo shirarkii hore iyo in qodobka kale ugu muhiimsan oo ah in maaragtay hoos lagu dhiirado hoosna loogu daadego arrimaha masiiriga ah ee taabanaya wadahadalada iyo arrimaha labada dhinac in lagu dhiirado oo wadahadalada soo socdo iyo in lix iyo labaatanka iyo toddoba iyo labaatanka bisha february guddiyadii rasmiga ahaa ee wadahadalada labada dhinac isugu yimaadaan magaalada istanbul si loo ambaqaado arrimahaas ayaga ah marka ma jiraan qodobo laysku mari waayey intii uu socday kulankan jabuuti maya wax qodob ahoo laisku mari waaye ma jirto laanahu kulankan jabuuti isugu yimid kulan oo wadahadal guddiyadii wadahadalka ay kuwada hadlayeen ma ahayn waxay ahayd kulan madaxda labada dhinac ay ujeedadoodu ahayd in lagu derdergeliyo haraca yarka ah ee ku yimid wadahadalada wadahadaladuna ay noqdaan wadahadalo maaragtay active ah oo aad iyo aad u dhaqaaqa laba lixaasadana waxaad ii sheegtay in kulankan ujeedadiisa uu ahaa in loo gogol xaaro in waxyaabihii hore looga wada hadlay in lasii ambaqaado waxyaabaha ugu waaweyn ee hadda la taaban karo ee lagu ballamay labada mas-uul iyo wafdigood ay kusoo kala tageen maxaa ka mid a cabdikariin wax qodobka ugu muhiimsan oo ugu weyn waxay tahay arrimaha masiiriga ah ee taabanaya xiriirka iyo arrimaha u dhexeeya labada dhinac in si lagu dhiirado lagana wada hadlo ayay labada oday ama labada madax ayay wufuudda iyo guddiyada wada hadlaya ayay usoo jeediyeen qodobkaas waa qodobka ugu ugu muhiimsan la dhihi karo waxaa la gaaray kaasa ugu muhiimsan marka arrinta masiiriga waxaad ula jeedaa bal in somalilan ay noqonayso jamhuuriyad madax bannaan iyo in ay kasii mid ahaanayso soomaaliya ma taasaa ujeedadu arrinta masiiriga waxay tahay annaga dhankeenna marka laga eego in walaalaheen reer somalilan aan ugu dambeynta ku qancino sidii ay midnimadii iyo maaragtay qarannimada soomaaliyeed ay dib ugu soo laaban lahaayeen qaab ayaga qancin karta ilaa iyo hadda markaa arrimahaasi looma gudagelin laakiin waa loo gogol xaaray waa arrimaha la gudageli doono insha allahu tacala loona gogol xaari doono goormaa markaa lagu ballamay in kulamadaas la isugu yimaado waa labaatan iyo lixda iyo labaatan iyo toddobada bisha febraayo ee sanadka soo socda dhinac kale cabdikariin waxaa jiray arrimaha ku saabsan hawada soomaaliya oo dhowaan dowladda soomaaliya la sheegay in lagu soo wareejiyay arrimahaas ma la isku soo qaaday oo somalilan iyo soomaaliyana arrimahaas waxyaalihii hore loogu heshiiyey ayay kamid ahayd waxyaalaha lagu heshiiyey waxay ahayd in la helo labada dhinac ay helaan qaab ay maaragtay resourceka iyo iyo iyo iyo waxa kasoo baxa u wadaagi karaan maamulka hawadana maaragtay ay isku aragti iyo isku fikir uga noqon karaan kulanka soo socdana heshiiskaas isaga ah qaabkii loo fulin lahaa ayaa arrimihiisii farsamo ayaa looga hadli doonaa kulanka wuu xirnoo lagu soo kala tegay si guulahuna ku dhamaaday iyagoo kaasi wuxuu ahaa cabdikariin axmed guuleed la taliyaha arrimaha siyaasadda ee madaxweynaha soomaaliya oo khadka telefoonka ugu warramayey caashe ibraahim aadan caashe cud sidoo kalena wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan maxamed biixyoonis ayaan isna ka waraysanay isla arrintan isagoo ku sugan magaalada jabuuti ayaana khadka telefoonka kula xidhiidhay
waxaanu marka hore isugu tagnay wadanka turkiga marka turkigaanu isugu tegay waxaanu kaga wada hadalnay inaan labada madaxweyne isu deyno ibaanu ku guulaysanay inaan labada madaxweyne is arkaan dalka jibuuti isku arkaan manijeya ay soo saaraan arrimaha aan kaaga waramay oo ay aada iyo aada ugu muhiimsan tahay maanta in lasoo afjaro wadahadalkan iska socda ee arrimaha masiiriga laga wada hadlo oo aan wakti deejada mucayan ahin ee aanay noqono wax daba socdo waxba kasoo go-ayn ee aada iyo aada looga hadlo wixii danta ummadda somaliland tahay iyo danta xabad oo ay ka ugu horeyso dee dadka iyo masiirkooda iyo mustaqbalkooda waa tahay imika intaanu kala marayn intaanu wada joogno waa isdadow yihiin dadka shacbiga reer somaliland marka hadday ula socoto doonisutaagooda iyo madax banaanigooda iyo iyo dee maaragtay xorriyadooda iyo waa wax dee geedka go-an oo ay ka go-do dadka shacbiga reer somaliland in arrimaha iyo wixii lamidkaa laga wada hadlo oo lasoo fadhiisto oo aan laga xishoonin oo aakhirka ay noqoto arrimaha laga hadlay lala soo afjaro si loo gaari lahaa arrimaha masiiriya dadku u baahan yihiin oo waxyaabaha imika dee horumarka ay waxaan ku tila ku tilmaano conference buildingka laga gudbo oo arrimaha seriouska ee adag laga wada hadlo aan laga xishoonin marka shirkan soo socda ee ka dhici doona dalka turkiga haddaan hadalkaaga saad u sheegtaan tixraaco waxaa laga wada hadli doonaa arrimihii aadkaada ugu kala fogeydeenee dib loo dhig jira ahaa madax banaani ama midnimo
waxaanu isla eegi doonaa ajendaha waxaanu ka wada hadlayno maanta taa kamaanu wada hadlin arrimaha ajendaha geli doonaa laakiin waanu isaga iman doonaa insha allah waanaanu ka wada hadli doonaa waxaa laga wada hadli doonaa marka waqtigeeda marka goormaa laga hadlayaa arrimahan aad sheegtay inay yihiin masiirkii labada dhinac waxaa laga hadlaya shirka ugu horeeya waanu keenaynaa waa laga hadlayaa iyo shirarka ku-xigaba hadee maalin ku dhamaanaya runtii dabcan ma aha laakiin waa arrimo aan laga fursanan inaan laga xishoon oo lagu dhaco oo lagu dhiisado inaan ku wada hadalo waxdee laga go-aan kaweyn meelaka go-an wararka qaarba waxay sheegayaan jabuuti oo kale inaad soo jeediseen somalilan ahaan in wadahadallada soo socda oo kale ay qayb ka ahaato oo goobjoogay ka ahaato wararka maxaa ka jira wararkaada waxaa ka jira waxaan haddii aan u baahno dawladda jabuuti waa la dhexgeli kartaa waa dad aanu walaalonahay waa dad aanu jaarnahay waa dad labada dhinacba og waa dad anana na yaqaana dawladda xamar iyo iyo soomaaliyana yaqaana marka waxaanu rajayfilaynaa inay yihiin dad labadeedaba aanu kalsooni ku qabno oo haddii aanu u baahano la dhexgeli karta oo aanu ula iman karno qadiyadooda marka arrimahaasi culus oo kale marka iminka maxaad la guriya noqonaysaan oo rasmiya markaad bal lixdan qodob ee lasoo saaray aad eegtid oo aad isleedahay alla ilahe waxaasaad kala tagteen dhinaciina wallahi dee waxaanu kala tagnay waxaa ugu muhiimsan in xakiltii iyo dardargerintii wadahadallada madaxweyneyaasha maanta ay dasaexeen in laga hadlo oo arrimahan masiiriga ee aan laga xishoonin oo la guda galo arrimaha ku lug leh ictiraafka arrimaha ku lug leh referendumka arrimaha ku lug leh selfdeterminationka doonishitaaga iyo wixii dee lamid ahee xaggooda ka yimaadaba in laga wada hadlo albaabka miiska lasoo saaro oo haddii loo baahnaa dal isula yimaado dawladda jabuuti iyo wixii loo baahna waxaa laga yaabaa heshiiskan inaad iminka saxeexdeen marka marar kala duwan waxaa dhacda heshiiskaas haddana inay ka dambeeyaan fulin la-aan labadiina dhinacba ah marka ilaa hadda maxaad damaanad qaadaysaan in wadahadallada soo socdaana hadalladan aad sheegteen ay ku dabaqmi doonaan way laga go-an tahay haddaanu somaliland nahay arrimaha la fuliyay labada madaxweynena maanta waxay saxeexeen arrimaha aanu hore ugu heshiinay ee aan la fulin waxa inta badan xaggooda ka dhacay in deg deg loo fuliyo taasay madaxweynehu saxeexeen markhaatina madaxweynaha jabuuti ka ahaa waxaanu sidaan kugu sheegay aanu maanta goosanay inaanu ka hadalno arrimaha masiiriga ah ee na khuseeya ee ka mida ictiraafka ka mida goonashitaaga qadiyadda somalilan sidaan kugu sheegay intaanu wada joognay soomaaliya intaanu kala maqnay way isleegyihiin dadka reer somaliland waxay diyaar yihiin madaxbanaanidooda in arrimaha aanu ka wada hadalno haddaanu nahay annagoo laba wadan oo simana haddaanu isla garan weynan aan dawladda jabuuti markhaati nooga noqoto ayaanu ku keenay aad iyo aad baanad mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa maxamed biixi yonis wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan oo khadka taleefonka ee jabuuti ugu warramayay ismaaciil xuseen farjar oo stuudiyaha la fadhiya